Magaalada Boorama ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen kun laba boqol iyo afartan arday oo dhammaysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda islamarkaana ka qalin jebiyey jaamacadda Camuud. Munaasabadda ay ardaydu ku qalin jebinayeen ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi, maamulka jaamacadda, waalidiin ardayda qalin jebisay iyo marti sharaf kale. Maxamed Muuse Jibriil Gudoomiyaha jaamacadda Camuud ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jebisay.
tani waa qalinjebintii saddex iyo labaatanaad ilaa bilowgii jaamacadda mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaa saaka sharaf inoo ah in aynu guddoonsiinayno digriyo kala duwan arday tiradoodu dhan tahay kun iyo laba boqol iyo afartan arday ardaydaas oo isugu jirta saddex boqol iyo afartan ka qalinjebinaya digriiga labaad iyo sagaal boqol oo arday oo ka qalinjebinaya digriiga koowaad waxa aan halkan kaga dhawaaqayaa ardaydu tiradoodu dhan tahay kun iyo laba boqol iyo afartan hadda laga bilaabo inay ku biireen aqoon-yahanka dalka iyaga oo dhammaystay dhammaan shuruudihii looga baahnaa waxbarashadooda muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan ayaa u hambaliyey ardayda qalin jebisay ardayda qalin jabinaysa oo da' warba leh oo rag iyo duwarba leh oo digriyo kala duwan ku qalin jabinaya dhammaantiin waa idin hambaliyeynayaa waan idiin ducaynayaa if iyo aakhirasan iyo digrigiinaas oo idinka iyo dalkaba anfacana ilaahay baan ugu rajaynaya hambalyada labaad waxaale waalidkii halkaa idinsoo gaadhsiiyey hambalyada saddexaadna waxaale bahda waxbarashada ardayda munaasabadda qalin jebinta loogu qabtay magaalada boorama ayaa noqonaya dufcaddii kooiyo labaatanaad ee ka qalin jebisay jaamacadda camuud tan iyo markii la aasaasay